Okay, we uh, we got we got um, we got.
xare ayay weerar nooga soo qaadeen dhinaca deegaanka jasiira waxay naga soo weerareen hoobiyaal saddex ka mid ah ayaana ninac martay hal ka mid ah ayaa gudaha xalana ku soo dhacay laakiin wax khasaare ah ma geysan waxba kama jiraan wararka sheegaya in askarteena dhimasho iyo dhaawac ay soo gaareen laakiin weerarkaasi waa uu jiraa ma xaqiijin karno tiradooda kooxihiina soo weeraray laakiin madaafiic ayay xalay wakhti dhexe nagu soo weerareen xaaladdu xilligan way degan tahay ciidamada amisom way nabad qabaan
qabaan